dalka switzerlan ayaa afti laga qaaday dadweynuhu waxay u codeeyeen in la mamnuuco niqaabka amaba indhashareerka ay dumarka muslimiinta ahi wejiga ku xidhaan qaar ka mida ururada u dooda xuquuqda aadamaha ee yurub ayaa go'aanka aftidan ku tilmaamay arrin lagu beegsanayo gabdhaha muslimiintaee ku nool dalkaasi warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada london ka soo diray wariyaha v o eda qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil aftidan waxaa ka dambeeyey xisbiga midigta fog jira ee loo yaqaano s v e b waxay ku ololeeyeen halkudhig ahaa hala joojiyo xagjirnimada koox u ololeysa muraha muslimiinta ee dalkaasi switzerland ayaa ku tilmaantay codkan inuu maalin mugdi ah u yahay dadka muslimiinta ah ee dalkaasi ku nool ururka counsilka muslimiinta switzerlandna waxay iyaguna ku tilmaameen go-aankan mid nabaro hore dib u furaya iyo in go-aankani sii ballaadhinayo sinaan la-aanta sharciga waxaanu muujinayaa ayay yidhaahdeen fogeynta dadka tirada yar ee muslimiinta ah ee ku nool wadankaasi jaaliyadaha muslimiinta ah ee ku nool dalkaasi waxaa ka mid a soomaalida cabdiqaadir cusmaan maxamed oo in muddo ah ku noolaa wadankaasi ayaan weydiiyey bal marka hore inuu inooga waramo waxa keenay aftidan arinta maqashe oo shalay looga codbixiyay wadanka switzerland oo xagga niqaabka ama indhashareerka ama burka waxa loo yaqaano waa arin muddo soo socotay waxay daba socotaa arintii sideed sano muddo ku dhow hadda lagu diiday wadanka switzerland minaaradaha in laga dhisa masaajidada saan ka warqabna hadda dhowr sano ka hor gobol ku yaalo koonfurta wadankan switzerland oo la yiraha tisiin oo dhinaca triaaniga xiga ayaa totalmente iska diiday inkastoo yan gobolada oo ugu dalxiiska badan wadankan haddana ayaga waa iska mamnuuceen marka arrinta waa arrin yan ka shaqeyn xisbiga midigta oo weliba midigta durugsana oo la yiraahdo esvbega marka taasna waxay rabaan inay ku kasbadaan dad sababto a dadka dadka dadka necab waa in mataqana laga maro meesha yan ayaga ay xiiseynayaan marka islamophobia waxaasna waa iska jiraa wadankan inkastoo hadda weliba yan midda in shareerka marka laysku qabsaday la yiri waa in mataqana xataa la mamnuuco qolyaha oo garoomada cayaaraha wejiga soo xirta ama markii la banaanbaxayo dhalinyarada maaragtay swiiska xataa iyo waxoo dhan in laga mamnuuco marka sharciga wax badan mamnuucaya hadeertaan inkastoo aqlabiyad badan aan lagu qaadin ko iyo konton ay ku qaadeen haddana waxaa weye yan si fiican mobilization waa loo sameeyey sanadkan laakiin arintii waa socon weyse oo waa naqaana yan waxaa dhibaatada dadka muslimiinta ku haysto wadamadan galbeedka dowladda switzerland ayaa diidanayd mamnuucida niqaabka amaba indhashareerka iyo waxyaabaha diimaha la sheego inay calaamada u yihiin iyaga oo ku dooday inaanay dadka ugu baaqi karin qaabka iyo waxay ku labistaan daraasada ay samaysay jaamacadda luzerna oo ku taalla switzerland ayaa lagu ogaaday in soddon gabdhood oo keliya oo muslimiin ahay ay xidhaan indhashareerka boqolkiiba shan ayaana ah muslimiinta siddeeda milyan iyo lixda boqol ee kun ee qof ee ku nool dalkaasi muslimiintaasi badankoodu waxay kasoo jeedaan wadamada turkiga bosniya iyo kosofo sidoo kale waxaa ku nool dalkaasi soomaali badan dadka switzerland si toosah ayay uga arrinsadaan nidaamka dowliga ah iyada oo dadku ku dhaqmo nidaamka dimuqraadiyadda tooska ah waxaa si joogto ah loogu casuumaa inay u codeeyaan arrimaha taagan iyada oo afti heer gobol ama dalka oo dhan ah laga qaado maaha markii ugu horeysay ee afti laga qaado arrimo la xidhiira muslimiinta ku nool dalkaasi sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii waxaa bulshadaasi ku diiday afti in masaajidada loo sameeyo minaarado kadib markii ay dowladdu ogolaatay cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london